dowladda hoose ee degmada boosaaso ayaa olole nadaafadeed ka fulisay kaamka buulamingis oo ku yaalo xaafadda biyo koror ee magaaladaasi waxaa ka qayb galay ololaha nadaafadeed gudoomiyaha degmada boosaaso mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee magaalada boosaaso iyo bulshada rayidka bashiir faarax gudoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso ayaa ka warbixiyay ololahan waxaanu olole nadaafadeed ka samaynaynaa xaafadda biyo kulole gaar ahaan kaamka buulamingis oo taani oo daba socota ee qorshaha golaha deegaanka degmada boosaaso uu hormuudayaha gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanada dhammaan taasi oo ah in magaalo boosaaso la helo boosaaso nadiif ah bilic leh oo qurux badan in la helo marka iyadoo taas laga duulayo waxaa la daafuray olole nadaafadeed oo maalinba xaafad maalinba kaam laga samaynayo maantana waxay ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyay inaan imaanno kaamka buulamigis oo aan dadka kaamka degan iyo annaga iyo bulshada kale reer boosaasoba aan si wada jir ah aanu uga samayno ololo nadaafadeed waxaan u sheegayaa dhammaan reer boosaaso si loo helo magaalada inay noqoto magaalo nadiif ah waxaan u baahannahay inaan dhammaanteenba aan gacmaha iswada qabsanno dhammaanteena aan ka wada shaqayno nadaafadda ololahan ayaa waxaa loogu gol leeyahay sidii loo soo celin lahaa bilicda xaafadda biyo kulole iyo kaamka buulaminges oo ay ku nool yihiin qoysas danyar ah